qaar kuwankood
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب القود في الطعنة qisaastii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fi dacnati durista yacnii in layska qisaasto qofku inuu qof wax ku duro ama uu duris laysaga qisaasto inuu wax ku mudo وباlisnaadi qaala أخbaranaa whb بnu bayaanin qaala xadaثna بن wahbin qaala أخbaranii cmr بن الxاariث can bukayr bni cabdillaahi can cabidةa bni musaaficin whuwa الdiiliyu almadaniyu maqbul rawaa lahu abu dawuuda والنasaaئي can abi saciidin اlkhudriy qaala bayna rasuulu اllahi sala اllahu عalayhi wasalama yaqsimu shay-an xilli rasuulka sala اllahu عalayhi wasalama yaqsimu uu qeybinayay shay-an wax aqbala rajulu nin ayaa soo jeestay faakaba calayhi yacnii korkiisii ayuu ku soo dhacay markaa yani ayb fadacanahu rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama bicurjuunin nebiga ayaa markaa wuxuu ku muday uu ku duray laan yaroo uu gacanta ku haystay buu sidaa uu ku yimi kaana macahu isaga maciisa ahayd fa jurixa arajulu ninkii waa la dhaawacayo waa dhaawacmay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama rasuulku wuxuu yidhi tacaala kaalay fastaqid fajurixa rajulu nusqo xaashiyadeeda fakharaja ku taallaa fajurixa bacdu nusqna fakharaja fasaaxa fasaaxa maydintaal fajurixa arajulu ninkii waa la dhaawacay faqaala rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu yidhi tacaala fastaqid kaalay qisaaso oo yacnii aargudo oo iga qisaaso qaala wuxuu yidhi bal qad cafawtu yaa rasuula allah iska daa inaan kaa qisaastay waa cafiyey rasuul allow ayb xadiidku marka wuxuu daliil uga dhigay alimaamu annasaa-i amaba uu u yahay in dhacnada iyo durista layskaga qisaaso karo oo hadduu qofku qof qori ama wax lamida unsaa uu ugu mudo inuu ka gud oo dhaawacmo inuu ka gudsan karo oo isagana uu ku mudaayo culimmada marka sidaana waxaa ku tagtay yacnii qisaasta aan u shardinaynin yacnii mumaathala oo min kulli wajhin ah yani qisaasta culimmada jumhuurkoodu waxay u shardiyaan mumaathalatun min kulli wajhin dhinac walbo inay iskaga ekaato saa darteed marka waxay leeyihin waxaa layska qisaasaa wixii marka mumaatalo ay ku suurtoobayso oo ninkii farow ka gooyey farti marka waa xubin xubintaas isagana in laga jaro waa mumaathala laakiin dhacnada durista iyo dharbaaxada iyo feerka iyo lama qiyaasi karo oo mumaatalo taam ama qofkii ma samayn karo oo haddii qof uu qof cirbad ku mudo isagana ku mud marka la yidhaah inta uu gaarsiinayo lama ogaa karo waa ka yaraana waa ka badinayaa iyaga marka waxay leeyihiin xadiidkan iyo kale yaa xujo markaa ku noqonayso jumhuurka madhabkooda madhabka marka jumhuurku hadday qisaastii saas ku diideen maxay ka dhigayaan marka xukun maxaa xukun noqonaya tacsiir oo ninkan ninkan waxaan ku duray waa la tacsiiraa bay leeyihin ama ninkan ninka dharbaaxo tacsiir qaadigaa ijtihaadayo waa la tacsiiraa shayga marka lagu tacsiiraayo waxaa laga yaabaa inuunan laba mid ahayn ninkaan ninkan dharbaaxu ku dhuftay tacsiirtiina inay noqoto laba uloodaa laga yaabaa ama hal ul marka wuxuu leeyahay ushii oo aan mumaahaladiiba dhinac walba kala mid ahayn haddii la ogolaaday culimmada qaar waxaa kaga dhoweey leeyihiin sidii oo kale in la yeelo lana soo dhoweeyo adu marka hadal dheer baa ku jira baabka dambaan aad ugu sharxay insha alla وبه قال أخبرنا أحمد بن سعيد الرباطي قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرنا أبي وجرير بن حازم قال سمعت يحيى يحدث عن بكير بن عبد الله عن, أبي عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخدري قال بين رسول الله بين رسول الله صلى الله عليه وسلم xilli nebiga yaqsimu shay-an uu qaybinayay id akaba calayhi rajulu nin ayaa ku soo dhacay oo yani korkiisii kaanahu marka ama inuu dhunkado ama inuu wax rabo akaba calayhi isagiibuu marka yacnii kusoo dul dhacay fadacanahu rasuulu llahi sal l salama waa duray nebiga marka bicurjuunin laan kaana macahu maciisa ahayd buu ku muday fasaaxa rajulu ninkii waa qayliyey marka faqaala lahu rasuulu llahi sal slam nebiga wuxuu ku yidhi tacaala fastaqid kaana iqisaaso faqaala rajulu bal qad cafawtu yaa rasuula allah marka waxaa laga qaadanayaa qaadiga laftiisa ama xaakimka wixii uu dadka qaar gaarsiiyo ee nabar ama dhaawac ah ee qisaas keenayo in laga qisaaso karo oo ayacni in laga qisaasto suldaanka tarjamuuna ka dhigi doonaana qaala baabu lqawadi min allatmati qisaasta laga qisaasanaya dharbaaxada dharbaaxada markaa yacni qisaasta laga qisaasanaya wa bihi qaala akhbaranaa axmed bnu sulaymaana qaala akhbaranaa cubaydullaahi wahuwa bnu muusa baadaan can israa'iil can cabdilaclaa wa cabdilacla bnu caamir athaclabiyu ibnu xajar wuxuu yidhi saduuqun yahim imaamu dahabina wuxuu yidhi kaashifka layinun dacafahu axmed waa aciif imaam axmedaa daciifiyey waana daciif buu yidhi annahu samica saciida bna jubayrin buu maqlay yaquulu isagoo dhahayo akhbaranii bnu cabbaasin baa ii sheegay ana rajulan nin waqaca fii abin aabba ayuu ku dhacay kaana lahu ou lahaa fi ljaahiliyati jaahiliyadii yani aabbihiibuu wax ka sheegay falatamahu lcabbaasu cabbaas baa marka dharbaaxay fajaءa qowmuhu qowmkiisii baa yimaadeen ninkii la dharbaaxay qowmkiisa faqaaluu waxay yidhaahdeen lanaldimannahu waan dharbaaxaynaa kamaa latamahu siduu u dharbaaxay falabisuu silaaxa hubkii bay labisteen fabalaga dalika nabiya sal l slam nebiga arrintaa ay soo gaartay fasacida almimbara mimbarkuu fuulay faqaala wuxuu yidhi ayuha nnaas dadow ayu ahli اlardi dadka dhulka joogo kee ahoo taclamuuna aad garanaysaan akramu cala allaahi casa wajalla alle inuu ku maamuus badan yahay faqaaluu waxay yidhaahdeen anta adiga inaa adigu ugu maamuus badantahay ilaahay agtiisa dadka qaala wuxuu yidhi fa ina alcabbaasa minii wa ana minhu cabbaas aniguu iga mid yahay anigana isagan ka mid ahay laa tasubuu mowtaana si guud marka ila dhibaatadu waxay ka dhalatay qof lacaayay dhintay ninbuu aabbihii ku dhacay moogtahay marka laa tasubuu mowtaana kuweenna dhintay ha cayninina fatu'duu axyaa'anaa dadkeenna nool aad dhibtaan markaas xataa hadduu gaal ahay ninkaoo dhintay daad cayso waxaa laga yaabaa midka noola uu ku dhibaatoonayo isaga dawaaba dhimayba wax maslaxa aan haddaanay ku jirin waa fa jaa'a alqowmu qoladii baa yimaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah nacuudu billaahi min hadabika allaan ka magangelaynaa adiga caradaada istakfir lanaa noo dembi dhaaf dalab marka maxalushaahidku waxay tahay lanaldimannahu kamaa latamahu waa dharbaaxaynaa bay dheranayna dharbaaxadii baan ka aarsanaynaa nebigana ma dhihin dharbaaxada layskama qisaasto rasuulkiina ma dhihin sidaas mas'aladaasi marka ee qisaasta alqisaasu min allatmati uu baabeeyey baxki dheer baa alimaam ibnulqayim aclaamu lmuwaqiciin ayuu baxhi dheer ku leeyahay juska labaad dabcadan caalamulfawaa'id wuxuuna ku baxigaa uu la gaaray inuu yidhi isaga marka wuxuu arkaa qisaas dharbaaxada in layska qisaaso karo qofkii qof dharbaaxo ay ku caddaato dharbaax baa la leeyahay adigana wuxuu cuskanayaa marka adillo badan axaadiid oo hadda kan uu ka mid yahay oo kii abi saciid uu ka mid yahay haddaan soo marayno waayo duris iyo dharbaaxo labadaba jumhuurku waa diidayaano iyaga mumaatalo suuragal kuma ahanay ku cilaynayaan laakiin axaadiidtii abi saciid iyo kan iyo ansaxeen iyo aaaar badan oo abubakar iyo cumar iyo cusmaan iyo cali laga wariyey afarta khulafaa uraashidiin ayaa laga wariyey markaasuu wuxuu yidhi ibnulqayim fa haadihi sunnatu rasuulillahi sal l slam sunnadii nebiga waa tanaa buu yidhi wahada ijmaacu saxaabati saxaabada ijmaacoodana waa kanoo khilaaf lagama haayo wa haadaa daahiru lqur'aani qur-aanka daahirkiisana wain caaqabtum facaaqibuu bimili maa cuuqibtum bih faman ictadaa calaykum factaduu calayhi bimili ma ctadaa calaykum qur-aanka daahirkiisana waa kaas buu yidhi marka daahiru lqur'aan axaadiidtan camalu khulafaa'i raashidiin iyo saxaabadoon khilaaf ka keenin wa haadaa maxdu lqiyaasi buu yidhi qiyaaskana arrintan kama hor imaanayso facaarada almaanicuuna dadka marka ee maaniciinta ahe diiday arrintan waxay facaarada almaanicuuna haadaa kullahu bishayin waaxidin qolada marka la qisaas dharbaaxadu qisaas ma gasho kuwa dhahayo waxay ku caarideen buu yidhi hal shay bis wa qaaluu waxay yidhaahdeen allatmatu waaldarbatu laa yumkinu fiihima almumaahalatu mumaahalo kama imaan kartay dhahay waalqisaasu laa yakuunu ilaa maca almumaahalati ma ahani si kale qisaas ma ahaanayso markaasuu yidhi wanadaru asaxaabati akmalu saxaabada ijtihaadkoodaa dhammaystirnaan badan wa asaxu isagaa saxiixnimo badan wa atbacu lilqiyaasi qiyaaskana isagaa raaci og kamaa huwa atbacu lilkitaabi wasunna sida kitaabka iyo sunnadaba fadwada saxaabadu ay yani u raacsan tahay yaa qiyaaskuna ay u raacsan tahay fa ina almumaahalata min kulli wajhin mutacadiratun yani isla ekaansho dhinac walba-a waa culus tahay falam yabqa ilaa marka yani dharbaaxo in mumaahala min kulli wajhin laga keeno waa culus tahay falam yabqa marka ma harin ilaa axadu amrayni laba arrin midkood unbaa haray qisaasun qariibun ila almumaahalati u fiirso qisaas u dhow mumaahaladii soo dhoweynayso dharbaax waa ku dharbaaxay adigana iska dharbaax mumaahaladii waa soo dhoweyna qisaasun qariibun ila almumaahalati ow tacsiirun baciidun minha ama tacsiir ou ku ijtihaado qaadi oo ka fog waayo tacsiirtu waxay noqonee ama dhowr kardaasha lagu dhufto hal ama laba ulood ama laba beri ha la xabiso ama ganaax ha laga qaado maala xaggay taallaa marka wuxuu yidhi waalwalu owlaa qisaas oo mumaatalo u dhowaa ka fiican kana habboon tacsiir ka fog mumaahalada wاlأwlu أwlىa lأna الtacsiira maxaa yeele tacsiirtu laa yuctabaru fiihi jinsu اljinaayati jinaayada jinsigeeda lama ictibaariyo tacsiirtu ma ictibaarinayso walaa qadrahaa qadarkeedana ma fiirinayso bal qad yucazaru bالsawطi wاlcasaa waxaa laga yaabaa jeedal ama ul in lagu tacsiiro waqad yakuunu inuu noqdaa la arkaa buu leeyahay jeedal iyo marka ul in lagu tacsiiro ayaa laga yaabaa fa ayna xaraaratu sawti wa yubsuhu ilaa liinilyadi wuxuu yidhi marka jeedal ama karbaash inay noqotaa laga yaabaa yacni wuxuu leeyahay kulaylka karbaashka iyo usha xaggey ka taagan tahay gacanta jileeceeda ilaa liinilyadi waqad yasiid wayanqus gacantan waa jilicsan tahay dabcan ul oo kale ma aha laakiin inuu wax siyaadiyana waa la arkaa inuu nuqsaamiyana waa la arkaa laakiin usha kulaylkeeda iyo qaleylkeedaa ka daran u leeyahay halkaas marka isaga u gaarsiiye ayb qaala baabu lqawadi min aljabdati qisaastii ayuu u baab yahay xukunkeeda caddayntiisa min aljabdati jiididda layska qisaasto waa jiiday marka asagana jiid in la yidhaaha wabihi qaala aqbaranii moxamed bnu cali bni maymuun qaala xadaana alqacnabiyu qaala xadaanii moxamed bnu hilaalin huwa moxamed bnu hilaal bn abi hilaali mawla bani kacbin saduuq rawaa lahu lbukhaariy fi ladabi lmufrad waabu daawuud wanasaa-iy bnu maaja can abiihi abihi marka waa hilaal bnu abi hilaal هو المدني مقبول عن أبي هريرة قال كنا نقعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد النبي قال لفدنا مساجدك دحديسة فإذا قام مركو استاغ قمنا واستاغيني فقام يوما مالم بو استاغ وقمنا وكعنا نغنا وان استاغني حتى لما بلغ مركو قاري وسط المسجد مساجد كبرتن كيسه adrakahu rajulun nin ayaa haleelay oo soo gaaray fajabada biridaa'ihi go-iisiibuu ku soo jiiday min waraa'ihi xagga dambe uga soo jiiday wa kaana ridaa'uhu go-iisa korana khashinan ayuu ahaa mid adag oo adkaa fa xamara nebigiibuu marka raad ayuu u yeelay waa gaduudiyey marada marka mare adagay ahayd markuu kusoo jiiday meeshii waa gaduudatan faxamara raqabatahu luquntiisii ayuu guduudiyey faqaala wuxuu yidhi yaa muxamadu nin iska reebaadiya waayod ixtiraam iyo weynaanta nebiga iyo aan aad u aqoon weynayntiisa ixmil lii ii xambaar calaa baciiraya labadaydan rati iigu rar haadayni kuwan ah ii rar yacnii badar iiga buuxi buu leeyahy maal labadan rati fainaka laa taxmilu min maalika walaa min maali abiika maalkaaga iyo maalka aabbahaa ka rari mayside maal caamaad haysaa ir faqaala rasuulu llahi sal slam laa maya waastaqfiru llaha ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanayaae laa axmilu laka kuu rari maayo xataa tuqiidanii intaad ii qisaasto mimaa jabadta biraqabatii min ajli maa jabadta biraqabati jiididda aad jiidday darteyd qoorteyda aad marada ku jiidday horta ii qisaas faqaala alacraabiyu acraabiyu wuxuu yidhi laa wallaahi laa uqiidika may buu yidhi allaan ku dhaartay ma kuu qisaasayo falamaa samictu qowla alcaraabiyi markaan maqlay aqbalnaa ilayhi waa ku soo jeesanay siraacan anagoo degdegayno faltafata ilaynaa rasuulu llahi sal l salam nebigaa na soo fiiriyey na soo milicsaday faqaala wuxuu yidhi casamtu calaa man samica kalaamii waxaan ku waajib yeelay qofkii aniga warkayga maqlo maqlay allaa yabraxa maqaamahu meesha uu taagan yahay inuunan ka zuulin xataa aadana lahu ilaa aan aniga fasaxo oon u idmo bartiinna istaaga marka sidii bay yeeleen marka faqaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam lirajulin min alqowm nebiga nin yacni qowmka ka mida wuxuu ku yidhi yaa fulaanu hebelow ixmil lahu calaa baciirin shaciiran hal rati shaciir ugu rar wa calaa baciirin tamran ratina timir uma qaala rasuulu llahi sal slam nebigu wuxuu yidhi insarifuu iska tagan ayb markaa maxalushaahidku waxay tahay meesha ii qisaasta hadday qisaastu ku bannaanayn ee ma dhexeen rasuulka sal l slam haddii la yidhaha nebigu waa ku kaftamaayeen hadde nebigu xaq unbuu ku kaftamaya wax sharcan aan bannaanayn ma ku kaftamaayo rasuulka sala allahu calayhi wasalam meeshaasuu marka alimaamu النasaa-i uu ka qaatay markaad waxaa laga qaadanaa reebaadiyaha jafwadooda nebiga sabarkiisa dabeecad wanaagiisa ayaa laga qaadana qofka haddii la yidhaha ninka madaxdaa warmaalkan adiga melid wax naga sii inuu ka xanaaqa ma ahan banaan hadduu siin karana ahal u yahay inuu siiyo haddii kale cillada ugu diido u sheego yaa laga rabaa waana dee qof maalka caamka ee masaalixda ninka loo dhiibo dadka waxooda unbau haayaan maahani wixiise maba ahanba qaala baabu lqisaasi min asalaatiini dadka madaxda ah in laga qisaasto ninka madaxda hadduu dembi yacni hadduu galo waxaan u jeedaa wax qisaas keenayo hadday ka dhacaan in laga qisaasan karo oo aan la dhehaynin ninka madaxdaa laga qisaasan maayo ma jirto وبه قال أخبرنا مؤمل بن هشام وهو اليشكري أبو هشام البصري ثقة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو مسعود سعيد بن إياس الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس أن عمر قال عمر وحير رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عن أركي يقص سوى كقصاصا من نفسه نفس الديس سوى نفس الديس الله قصاص أيان أركي marade suldaan kale maa war u yaallaa marka qowlkaas marka cumarna awalkiisa hore waxaa ku jirtay inuu yidhi cumar innii lam abcad cummaalii calaykum dadkiiba u qudbaynaa markaasuu leeyahay dadka aan madaxda idinkaga dhigay aniga idinkuma soo dirin liyadribuu abshaarakum inay korkiinna ay tumaan inay idin garaacaan ay korka idinka garaacaan idinkuma soo dirin walaa liya'khuduu amwaalakum maalkiinna inay xoolaha idinka aruursadaanna idinkuma soo dirin walaakin innamaa bacadtuhum waan soo diray liyuballiquukum diinakum inay diintiinna idinsoo gaarsiiyaan wa sunnata nebiyikum nebigiinna sunnadiisa inay idin baraan wayuqasimuu fiikum fay-akum maalka guudna inay idiin qayqaybiyaan oo idin siiyaan maana inay korka idinka tumaan oo ay xoolaha idinka qaataan saa uma soo dirin markaasuu yidhi ninkii nin aan aniga shaqaalo ka dhigay uu ku xadgudbo ee ay caddaato ka soo dacwoodo waa laga qisaasayaa isagana dhabarkaa laga tuma hadduu dhabarka ka tumay meeshuu ka garaacay markaasuu yidhi rasuulkaan arkay yuqisu min nafsihi markasoo nafsadiisa marka ka qisaasayo qofka markaad awoodda ama markaas yacni mas-uuliyadda uu haayo ama yacni mid diineed ha ahaatee ama mid kale ha ahaatee iyaga isaga marka cadaaladda maahan inay ka durjiso qof walba cadaaladdaas waa ku laasimaya qof walbana waa u laasimaya ayb qofka marka de mas-uulka korana waxaa laga yaabaa inuu yidhaahdo anu waxaan maba ka warqaba ma ogi ama wax la samaynayo war uma haayo dadka in isagaa laga rabaa marka inuu dadka wacyi geliyo diin ku toosiyo oo xuquuqda iska ilaaliya inuu dhaho isagaa laga rabaa haddii isaga oo iska fududaysto arrintaas dembiga waxbuu ku yeelanaya haddii marka jeedal ama ul inta loo soo dhiibo la yidhaha iska tun dadka garaac xoolaha ka soo qaad xabadda ku dhufo oo qofka uu sidaas sameeyay ninkii xabadda u soo dhiibayna waa loo haystaa jeedalka kan u soo dhiibay waa loo haystaa waxaas marka waxay rabaan ugu yaraan qofka inuu ka dadka maahan yacnii sidaan diinka in la fahamsiiyo wax la baro oo masaalixdooda laga shaqeeya madax yacni dadka ayaa loogu noqonan qaala baabu sulطaani yusaabu calaa yadihi suldaankii xukunkiisa caddayntiisiiba u baab yahay yusaabu yacnii la asiibayo calaa yadihi gacantiisa lagu asiibayo wbihi qaala akhbaranaa muxamed bnu raaficin qaala xadaanaa cabdurazaaq can macmarin can izuhuriyi can curwata can caaishata ana nabiya sal l slama bacaa abaa jahmin ayuu diray ibna xudayfata musadiqan isaga oo markaa zake dadka ka soo ururinayo marka ninkan hadda yacnii suldaankii yani wuxuu baabiyey baabu suldaani yusaabu calaa yaddi gacantiisaa marka wax ku gaarayaan dad kale marka ninkan buu diray abujahm musadiqan falaajahu rajulu nin ayaa la dooday fii sadaqatihi sadaqaday ka doodeen zakada zakadii la aruurinayaa laga dooday fadarabahu abujahmin abujahm marka ninkii waa garaacay wuxuu ku dhuftay faataw nabiya sal l slam nebigay u yimaadeen faqaaluu waxay dhaheen alqawada yaa rasuul allah natlubu alqawada qisaasaan rabnaa naga ninkan waana garaacay inaan ka aargudano qisaas faqaaluu yaa rasuul allah alqawada yaa rasuul allah faqaala wuxuu yihi lakum kada wakada iska daaya qisaasta cafiya waxaasaan idin siina intaa iyo intaa baad leedihin faqaala markaa inay aqbaleena muuqanayso faqaala rasuulu ulah sal slam innii khaatibun cala annaasi dadkaan u qudbaynayaa wa mukhbiruhum biridaakum inaad raalli tihiinna waa u sheegayaa qaaluu nacan bay dhaheen haa fakhadaba nabiyu sal slam nebigu waa qudbeeyey faqaala ina haaulaa'i kuwaan atownii waa ii yimaadeen yuriiduuna alqawada iyagoo qisaas rabo facaradtu calayhim waxaan u bandhigay kada wakada inay qaataan oo qisaastii ay ka tanaasulaan faraduu way ku waa raalli noqdeen qaaluu waxay yidhahdeen laa maya raalli ma nihin lagu dareen fahama almuhaajiruuna bihim muhaajiriintii waxay damceen oy hamiyeen inay ku dhacaan oy xanuujiyaan nimankaas fa amarahum rasuululahi sal slam an yakufuu nebigu wuxuu amray inay daayaan fakafuu waa daayin uma dacaahum waa u yeeray qaala wuxuu yidhi aradiitum ma raalli noqoteen qaaluu nacam qaala fa innii khaaibun oo waxbaa loogu daray qaala fa innii khaadibun cala annaasi wamukhbiruhum biridaakum qaaluu nacam fakhadaba annaasa uma qaala aradiitum qaaluu nacam dhowr masalaba marka waa laga qaadanaya masalada koowaad waxay tahay ee xaakimka ama suldaanka ninka uu diro ee markaa yacni jaga markaa mas-uuliyad hayo oo isagu marka mas-uuliyaddii iyo shaqadii wax ku saabsan ay qof wax ku soo gaaraan in qaadigii markaa yacni suldaankii inuu marka dadkaa uu markaa la heshiiyo uu xaggaa marka ugaga bixiyo inuu meeshaas yacnii wax uga suldaanku inuu wax ka bixinayo arrintaas waana masale markade khilaaf iyo waxbaa ka taagan oo wixii uu qaadigu uu halleeyo dadkan oo kale waxay halleeyaan ama haddii khata uu ka dhacoy qof dilaan ama jinaayo ay dhacdo caaqiladiisa maa ka bixinayso jinaayada hadday khata ahayd caaqilada caaqilatu lqaadi mase baytulmaalkaa laga bixina in badan culimmadu waxay leeyiin maya caaqiladaa laga bixina baytulmaalka haddii waa laga bixinaa la dhaho nin walbaa waa iska xadgudbaan kor iyo hoos baytulmaalkaa laga bixinaa buu leeyahay dadkuu ku xadgudbaa laakiin wax tolkiis laga bixinaa hadday tahay de waa isceshanayaan nina maalin walba inuu wax bixiyo diyaar uma ah sidaasaana marka dadka maanta weliba zamankan taasaa aad daruuri u ah haddii la yidhaaha qasnada dowladdaa laga bixinaa waxawr wixii uu dilaba haddii laga bixiyo maalin walba waxbuu iska dilaan waa ku qaldamay buu dhahaa mas'alada kale waxay tahay in laga datan waxay tusayeen in laga bixin karo ayb mas'alada labaad waxa ay tahay qofka qisaastiisa inuu inta ka tanaasulo ou qadar maal uu ku cafiyo qof maal la-aan uu cafi karaa maaluu ku cafin karaa maalkaas waxaa laga yaabaa in qisaastiisu uu ka badan yahay macnaan ama u ka yaryahay inta raalli ma noqoteen mayay yidhaahdeen markii hore qofku haddii uu marka cafis ou raalli ku noqdo maka laaba karaa cafiska marka ma ka laaba karo cafisku caqdigiisu wuxuu iska yahay laazim laakiin hadda maadaama da markhaati iyo iyagoo aan si gaara iyaga loola hadlay yaaba nebigaba uu ka baxayba doodooda oo marka ama si inuu la sii heshiiyo wax ugu daro iyo yaa loo aadayo ilaa cafiskaad waa ka intou qofkii wax cafiyey haddana waa ka laabtay ma dhihi karo qaala baabu lqawadi bigayri xadiidatin qisaastiibu u baab yahay xukunkeeda bigayri xadiidatin bir waxaan ahayn in wax lagu qisaasi karo dhagax iyo wax lamida culays yani wuxuu ka rabaa sifatu lqisaasi fi nafsi nafsad marka la qisaasayo see loo qisaasaa in badanoo culimmada ka mida waxay leeyihin calaa sifati alatii qatala habkii oo wax u dilayaa loo dilaa isagan habkii oo wax u dilay waa laakiin habkaasu waa inaynan xaaraan u ahayn bidaatiha hadday xaaraan u tahay markaas seefaa la ysaga dilaa oo maalan yacnii luud luutinimo wax ku dilay maalan liwaaduu sameeyey cunug yaroo liwaad ku sameeyey gabarh yaroo kufsaday kufsigii buu ku dilay marka ama liwaadkii buu ku dilay isaga markaas yacni ficilkaasaa lagu samayna ma la dhihi karo waayo maba bannaano sharcan ficilkaas kaasoo kale marka caadi unba seef unbaa lagu dilaya ama wixii la mida seef xabad iyo wixii la mida haddii marka shaygaas muxaram ounan ahayn sidiisa habkii uu u dilayaa loo dilaa tarjamaduna saasay ku socotaa abu xaniifa isaga wuxuu leeyahy ilaa ana alqisaasa yakuunu bisayf haddiiba laysqisaasaayo seefaa laysku qisaasayo wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadaanaa khaalidun can shucbata can hishaam bni zaydin can anasin ana yahuudiyan ra'aa calaa jaariyatin awdaaxan buu ku arka faqatalahaa bixajarin fautiya biha nabiyu sal l slam wabihaa ramaqun iyadoo naf ku jirto qaala aqatalaki fulaanun miyaa ku dilay fa ashaara shucbatu bira'sihi shucbo madaxiisa ayuu ku ishaaray yaxkiihaa isaga oo shabbahaya iyada oo jilaya anlaa saasay tiri macnaha qaala wuxuu yidhi aqatalaki fulaanun fa ashaara shucbatu bira'sihi yaxkiihaa anlaa maya faqaala aqatalaki fulaanun hebel miyaa ku dilay fa ashaara shucbatu bira'sihi yaxkiihaa ee annacam haabay tiri marka fadacaa bihi rasuululahi sal slm nebigaa u yeeray faqatalahu waa dilay bayna xajarayni laba dhagax baa marka layskula riiqay riwaayada xadiidkan waa soo marnayo fa aqara waa loo yeeray warma samaysay haa iqraarkaa lagu dilay marka ee gabadhan sheegashadeeda laguma dilin wabihi qaala ahbaranaa moxamed bnu lcalaa qaala xadaanaa abu khaalidin marka bir maahan hadda dhagax waay wa wax lagu dilay marka waa inuu bannaan yahay hadduu isagu ku dilay wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu lcalaa qaala xadaanaa abu khaalidin can ismaaciil can qaysin waa qays bnu abi xaazim ana rasuula اllahi sal l slam bacaa sariyatan ilaa qowmin ba u dira min khacan hadda abu khaalid alaxmar xadiidkan mursal ahaan u weriyey sooma arkaysa in badan oo kalena xadiidka waxay u wariyeen musnad ahaan ayb marka culimada intooda badanna riwaayada mursalka ay xoojinayaan oo waxay leeyihiin almursalu ashbah riwaayadan mursalada ah ayaa xoog badan oo midda musnadada ka xoog badan hadda isaga midda mursalada unbuu keenayna ana rasuula اllahi sal slam bacata sariyatan buu diray ilaa qowmin min khadcama ayuu yani xaggooda u diray sariyada fastacsamuu bisujuudi sujuud ayay magan galeen yani madaxay dhulka dhigeen yani haladin daayacma faqutiluu waa la laayay dadkii faqadaa rasuululahi sal slam nebiga wuxuu ku xukumay binisfi alcaqli diyo barkeeduu ku xukumay lababa halkan waa taallaa mas'alo oo diyadan nis maxaa ka dhigay hadday muslimiin ahaayeen haddaynan muslimiin no ahaynna dad awalba xarbiyiinoo lala dagaalayay ahaayeene nisfu diyadan maxaa keenaya meeshaas marka qofka islaamnimadiisa waxa ay ku sugnaato ayaa saddex qaybood ah waxay ku sugnaataa islaamnimada binnasi bidilaalati iyo bitabaciyati saddexdaasa islaamnimada ku sugnaataa binnasi waa qofka inuu ku dhawaaqo wuxuu islaamnimadiisa tusaya ashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muxamadan rasuulullah ayuu ku dhawaaqay oo laa ilaha illa allahu markuu yidhaahdo akaru ahlilcilmi waxay leeyihin hadduu mushrik hadduu ahay awel oo aan towxiidka ogolayn kelmaddaa uu ku dhawaaqay waxay keenay adduunyada axkaamta islaamka in la siinayo bimujarad nudqi shahaadateyn aa lagu siinayo axkaamta islaamka waa adduunyada aakhirada maka hadlayno waayo aakhirada wa xisaabuhum calallaahi waa moogtahay dilkana waa laga joojinaa muslimnimadiisana waa la ictiqaadinaa ayb xadiid badan baana arrintaas caddaynayso qisadii miqdaad waa tii uu yidhi laa ilaaha illa allahu markuu ninkii hadduu gaal aan la dagaalayo gacanta intuu iga jaro uma laada minii bishajaratin faqaala laa ilaaha illa allah aslamtu lilah intaba waa soo aroortay markaas ayaa marka rasuulku waa kii ku yidhi haddaad disho fainaka bimansilatihi qabla an yaquulahaa wahuwa bimansilatika ayuu noqonayaa qabla an taqtulahu oo kama qaado mansiladaada adiga waxaad tegaysaa inta uunan kelmaddaa ku dhawaaqin meeshuu isaga joogay qabla alkelima muxuu joogay dhiiggiisa waa bannaanay macsuumu demi buu ahaa adiga hadda waxaad noqonay marka waxaan u jeedaa qabla an yaquula kelmadda intuunan dhihin wuxuu ahaa muhdara demi mid dhiiggiisu ou hadur yahay ayuu ahaa moogtahay adigana hadda waxaad noqonay nin dhiiggiisu ou bannaan yahay sababtoo a qisaasaa laguu dilaa isagaa laguu qisaasaa marka in la qisaaso waxay keenaya islaamnimadiisa axkaamta adduunyada in laga sugay ee waana sida ay tarjamayaan ibnu xibbaan iyo ibnu abi shaybe iyo culimo badan tarjamo noocaasay bixinayaan daxaawi baa isaga sharx macaanil aaaarka wuxuu leeyahay mushrigu hadduu laa ilaha illa allahu bis yidhaahdo waxaa la fahmaa buu leeyahay inuu shirkigii ka baxay laakiin milal tawxiid yuhuuddaba allah keliya hala caabudo waa dhahaan yahuuddaba qaarkood inuu marka yahuudinimo u baxaayo iyo inuu islaamnimo u baxaayo lama oge ayuu leeyahay qatligaa laga joojinaa waa la fiirinaa marka ad waxaa laga hadlaa uga wada waa laa ilaaha illa allahu bis markuu yidhaaho haddii uu mushrigu laa ilaaha illa allahu muxamedun rasuulullah uu yidhaahdo wax khilaaf culimmada agtooda male in korkiisa lagu dureerinayo akaamlislaam axkaamulmuslimiin waa marka uu laa ilaaha illa allahu keligeed oo dhaho waay daxaawi uu ka hadlayo warka ka qaba oo culummada kalena ay leeyihin may hadduu mushrig ah laa ilaaha illa allahu ba hadduu yidhaahdo muxamedun rasuulullaahida waa isaga jirtaa waayo risaalada nebiga isagu towxiidkooba ka diidanay awal ixtimaalka ah inuu yahuudinimo u baxayana ixtimaal baciid awal soo ma garanin ahlu kitaab yahuudi hadduu yidhaha laa ilaaha illa allaahuna waxay leeyihiin culimmada maalik shaafici iyo imaam axmed iyo ayaga waxay leeyihiin jeer ou muxamedun rasuulullah ku daro ma islaaminba waayo isagu laa ilaaha illa allaahuda ma diidanayn awal meesha ay ka taagnayd risaalada nebi moxamed weliba qaara waxay leeyihin muxamedun rasuulullah weliba waa inuu qiraabay leeyihiin risaalatu muxamedin ila nnaasi caama inay tahay waayo qaara waxay leeyihiin waa rasuul laakiin carabaa loo soo diray ixtimaalkaas inuu baxo mar haddii uu yidhaha laa ilaha illa allahu yahuudigii muxamedun rasuulullah ku daro yahuudiyadiina uu ka beri noqdo uu yidhaha moxamed waa rasuul aniga la ii soo diray ou aamino oo yacni uu sidaa yidhaahdo waa la qiraa islaamnimadiisa nasku marka kuwaas waa taas binasi aslamtu lilaahi laa ilaaha illa allah waxyaabahaasaa noqon kara ayb tan kalena waxa ay tahay dilaaladana tan waa dilaalada waa mid hadda aan joogno ninkii gaalka ahaa waxaa la arkay asagii oo tukanayo gaalnimaa lagu ogaa xarbi buu ahaa daarulxarbiyaa la joogaa salaad asagoo ku jiraa la arkay waxna lama maqlin ana isagoo shahaadanayo iyo lama maqlin keliya ficil waxaa ka muuqdo salaad waa sida hadda xadiidkan oo kale waa sujuudo sujuuddaani marka hadda marka maxay muxuu ka wadaa dalaalay u baahan tahay middaas marka waa in dilka laga joojiyo kadib marka la yidhaahaye yani maxaad sujuudan kala jeedaa maa shahaadatay dilaaladu marka taasay u keenaysaa saba'naa saba'naa baaba lamida tii ahayd saba'naa saba'naa erey lagu islaamaayo ma ahan oo shahaadateynkii la mid maa nas ma aha laakiin waxay tusee inuu wax ka soo baxay waa in laga istaaga marka ugu yaraan qoladan marka islaamnimadooda dilaala maadaama ay jirto wax tusi kara islaamnimo ay jirto hayru islaamna muxtamal ay tahay labada ixtimaalba waa qaa'ime waxay ahayd inaan la dilin diyadan marka nisfu diye in la siiyo ibnulqayim isaga wuxuu yidhaahdaa waxaa laga soo qaaday buu leeyahay naagaha iyo ilmaha ahlu kitaabka iyo kale kuwa aan marka yacni aan lala dagaalamaynin haddii yacni la diloo kale ama kuwa maxaan u jeedaa dimada iyo cahdiga ku ilaaliyey dhiiggooda iyo maalkooda oo kalaa laga soo qaaday oo ahlukitaabkana culammada qaar waxay qabaan diyatu ahlilkitaab nisfu diyat lmuslim inay tahay marka nisaa la siiyey nis waxaa loo siiyey ee ugu yaraan uu kuwaa ka liidan maayo intaas ha la siiyo saasoo kale oo ibnulqayim ou ishaaray ayb oo caqliga marka nisfudiyada halkaasay ka imaanay bay leeyihiin bacdi ala'imana waxay leeyihiin maba ahaynba laazim nisfudiyadaani wax hadda diyo oo laazimo a maahane iyaga unbaa waa laysaga tadawucay diyana ma lahayn hadday muslimiin ahaayeenna inay ardulxarbi deganaadaan ayagaaba ku gabood falayn aayaddana marka waa tay ahayd fain kaana min qowmin caduwin lakum wa huwa mu'minun maxaa layidhi fataxriiru raqabati mu'mina diye ma jirto ninkaasoo muslima hadduu daarulxarbi degan yahay ee lagu qaldamo ee meeshaa uu ku dhinto diye ma laha kafaaro unbau la imaanaa qofkii dila sababtana waxay tahay isagaa qalad isku sameeyey ayb meelahaas marka midda dambena oo bitabaciyatina ilmaha yaryara ee gaalada waa gaalo xagga xukunka gaalada ilmahooda intaysan qaangaarin fi laxkaami dunyawiya waa gaalo qubuuraha gaaladaa lagu duugaa salaad lagu tukan maayo limaada aabbayaalkooda la raacina waa kii nebigu yidhi hum minhum hum minhum ayb haddii labada waalid mid ou muslim yahayna waa islaam kan muslimkao raaca imaamu maalig baa isaga wuxuu yidhaahdaa aabbaha waa inuu ahaada laha hooyada iyada ma raaca laakiin shaafici wuxuu leeyahay midkii walbaba midkood un hadduu muslim yahay waxaa kaloo iyadana tabaciyada soo gelaayo tabaciyat ulmilki ninkan cunug yar oo dagaalaa la galay xarbi cunug yaraa lasoo qafaalay cunuga yani qof muslimaa la siiyey markii la qaybinayo waalidkiis lama socdaan qofkaas muslimka ee milkiyey ee gacanta ku dhigay ayuu islaamnimada ku raac hadduu dhinta waa lagu dukanaa maqaabirta muslimiintaa lagu duugaa tabaciyatu daarna waa jirtaa tabaciyatu daar waa maxay cunug laqiid oo ayaa waxaa laga helay daarulislaam dhexdiisa gaalana waa degan tahay cunugaas muslim waayo xukunkiisa bal culimmada qaar waxay leeyiin xataa haddii laga helo daar gaalo ku badan tahay laakiin xukunka muslimiinta uu ka socdo ama jiziyay bixiyaan ama xataa maba ahanba daar laakiin dad musli waa meel xarbi daarulxarbi laakiin qof muslima ayaa tijaaro ku haysto ganacsiga u galay litijaaratiba u galay wax noocaasoo kale u joogaa cunug baa laga soo helay meeshaas cunugaas waxaa la xukumaa islaamnimadiisa liajli halkaas qof ee muslimkaa dartiisa minhaajkana aad u faahfaahinaaba arrintaas laqiidka iyo markuu ka hadlaayo waxaa dareemay marka ixtimaalka qof in muslim laga dhigo haddiiba ay suurtoobayso waa badan tahay laakiin dad waxaan haynaa ixtimaalaadka qofka uu muslim ku noqonayo hadday boqolkiiba boqol yihiin agtooda u gaalkeeda qaar sagaashan markay tahay wax aanba gaalnimada un ay u degdeg u tahay qaar dhahayo dadka jaahiliya ay ku jiraan iyo jaahiliya caama jirto oo wax muslina ma jiro iyo kuwa iyagu marka dadka iska gaalaysiinayo baraa-a laga waayo baraa-adaas haddaad maqasho baraa-ada khawaarijta yacnii culammada caqaa'idka ka hadasho baraa-a waxay ka hadlaan khawaarijtu aaminsanaayeen naafic alasraq ayaa waxaasuu keenay waxaa la yidhaha nin isaga ka horreeyaa jiro cabdullaahi bn alwadiin la dhihi jiray wuxuu aaminsanaay baraa-a wax la yidhaha ninkaan aniga iga tirsanayn muslin ma aha waa inuu ka beri noqdo dadka kale iyo waxyaabaha kaleo dhan markaasuu muslim noqonayuu aaminsanaay naafic alasraq arrintaas waa ku diiday ninkaas waa isku gaalaysiiyeen marka naafic alasraq wuxuu u arkayay baraa'ada noocaas inay kufriga tahay waa danba kii markuu dhintay ibnulwadiinkii naafic alasraqa mas'aladii la yimid marka waa ninkii ku gaalaysiinay kaasna baraa'a la-aanteeduu ku gaalaysiinaya kanna waxaanuu ku gaalaysiinaya asagii baa marka wuxuu bilaabay ninkii aniga ii imaanaayo waa inuu dadka kale ka beri noqdaa waana in la imtixaano oo la hubiyo imtixaan iyo tabayin iyo tawaquf iyo barnaamijkaas markaasaa markii dambe naafic marka dadku waa imtixaani jiray baraa'adaasuu la yimid ciddii aan aaminsanayn sidaasna waa gaalaysiin jiray abu sacad asamcaani marka wuxuu yidhi kitaabkan ansaar nisbada asraqi markuu ka hadlayo wuxuu yidhi waxaa la yaab wuxuu yidhi min min cajaa'ib alkhawaarij waxaa ka mid a asaariqada weliba waxyaabaha ay la imaadeen shay marna inuu gaalnimo noqdo mar kalena ka tegistiisu inay gaalnimo noqoto naafic marka markii hore isaga isma gaalaysiinin berigii hore oo cabdullaahi ibnulwadiin ay iskhilaafsanaayeen wixii uu ka tegey a gaalnimo ah marnaba yacni mounan isdhihin gaalnimo iskuma xukumin bacda mudda haddana shaygii ka tegistiisuu ku gaalaysiinaa dadka marka waxyaabahaas marka tanaaqudaadkaas ayaa laasimaya waana cawaam haddaad u fiirsato caamo wa hadaad jamaacadkan takfiirigaa ee haddaad fiiriso magacyadooda kala duwanba hala hal ahaadaane waxaad dareemaya hal diin yaqaan waa ku yaryahay wax dad caamo ah maxaa caamo isugu geeyey meeshaas marka iyo iyo ashbaah alcawaam waxaa kaloo la mida yacni khawaarijtuna saasay caamo u ahaayeen asxaabtay ka soo horjeedeen marna isma dhihin war adinku saxaabo idinkuma dhex jirto armaad qaldantihiin isma aynan dhihin kuwaan laakiin kuwaanna sidii oo kale culummadii oo dhan wax culummo oo ku dhex jira arki maysa siday ku saxsan yihiin marka haddana jaahiliyadii maxaa looga baxaa waxaa looga baxaa qolana jaahiliyada dadka waxay rabtaa inay uga saarto rasaa'il yaryar oo macaalim fi dariiq kuwo kalena jaahiliyadii dadka waxay uga saarayaan iyaguna rasaa'il ninka qoray uu soomaali yahay oo oo markaa yacni yani haddaad rabto inaad islaamto rasaa'ishaas akhriso xukmu man qaala laa ilaaha ila allah iyo inaan marka xataa taariikhda soomaalida berina aan culummonimo lagu baranin lagu aqoonin marka waxaan aad ula yaabnay marka jaahiliyadii waxaas haddana la yskaga bixinayo ayaa fastacsamuu intaa ka badanayna u baahantaada masaa-ishaan oo kale hadda waqtiga unbaan dhahay fastacsamuu bisujuudi sujuud ayay markaa magan galeen faqutiluu waa la laayay faqadaa rasuululahi sal l slam binisfi alcaqli buu nebiga bixiyey wa qaala wuxuuna yidhi nebiga innii barii'un aniga beri baan ka ahay min kulli muslimin muslim kastoo maca mushrikin mushrik maciisa ahaa uma qaala rasuululahi sal slam nebigu wuxuu yidhi alaa hooy laa taraa'aa naaraahumaa labadooda deb is arki maayaan mu'min debkiis iyo mushrik debkiis iyaynan is arkin macnaha iyaynan is arkintaan marka macnaheedu maxay tahay saddex macnaa la tilmaamaa macnaha koowaad waxay tahay qofka muslimka ah ha ka fogaado qofka gaalka ah xagga deganaa degaanka oo waa inuu gurigiisa ka fogeeyo guriga mushriga ibnulatiira sidaas yidhi macnaha labaad wuxuu yahay laa yastawii xukmaahumaa mu'min iyo mushrik xukunkooda ma sinaanayo wa qaala bacduhum qaar waxay yidhahdeen in allaha qad faraqa bayna daari lislaami waalkufri daarulislaam iyo daarulkufri ilaahay waa kala geeyey waa kala bedelan yihi marka daar ayaa jirta daarulislaam iyo daar daarulkufri meeshay axkaamta ka qaalibkaa ay axkaamta islaamka tahay waa daarulislaam meeshii ad axkaamta ka qaalibkaa ay tahay axkaam gaalana daarulkufri weeyaan ayb khaaabi marka isagu macnahaasoo kale ishaaray marka waa iska macnihii hore waa soo gelaa kan falaa yajuusu an yusaakina alkufaara fii bilaadihim ma bannaana ayuu leeyahay khaaabi inuu marka bilaadooda la dego deganaado oo marka masaakinta iyo guryaha in la kala fogeeyo yaa laga qaadanaya macnaha saddexaadna ahluluqadaa wataano iyagu waxay leeyihiin waxaa laga wadaa bay leeyihin laa yattasim bisimati اlmushrik walaa yatashabbah bih laa tataraa'a naaraahuma macnaha iyounan isku shabihin mu'min gaal iyousa isku shabihin wاlcarabu taquulu carabtu waxay dhahdaa maa naaru baciirika maa naaru baciirika ratigaaga sumadiisu maxay tahay marka laa tataraa'a naaraahumaa labadooda sumad yaynan isyeelanin tan lafteeda macnihii hore waa ka soo baxaa waayo hadday isdhex deganaadaan isku sumaday noqonayaan oo markaa yacnii dhaqankay isaga ekaanayaan caqiidaday isaga ekaanayaan jirada kan ku jirtaa kan kan kusoo faafaysa kusoo feexaysa macnahaas marka saddexdaas macnaa la ishaaray tahdiibu sunanka ibnulqayimna macno aad u qiimi badan buu ka bixiyey meeshaan wuxuu yidhi marka lasoo koobo waladii yadharu lii min macnaahu aniga waxaa ii muuqanayuu yidhi ibnulqayim macnaha xadiidkan ana annaara bal u fiirso warkaan ana annaara hiya shicaaru lqowm dab qolo calaamadood waha cinda nusuuli marka la degaayo yani dadku inay meel degan yihiin maxaa lagu garanaa dabka sooma marka bannaan la joogo baadiye dabaa la shidana dadka marka cid hebel ciddii xaggay degantaha meesha dabkaas ka baxayaa la fiirsana shicaaru lqowm waayo cinda nusuuli wa calaamatuhum iyo calaamadooda waayo dabka wa hiya tadcuu ilayhim dabkaasi dadka ugu yeeraa qoladaas wadaariqu midka guuraynayana ya'nasu bihaa meeshii uu dab ka arkuu soo aadaas uma waa weheshana fa idaa alamma bihaa hadduu dareemo ou arko jaawara ahlahaa wasaalamahu dabkaas meeshuu ka baxayo la dersaa waa la nabadtamaa marka wuxuu yidhi fa naaru lmushrikiina mushrikiinta dabkoodu macsiyatullaahi waa macsi ilaahay ou calaamad u yahay wanaaru lmuminiinana fa naaru lmushrikiina tadcuu ila shayaan mushrikiinta dabkoodu shayaan shayaan ayay dadka ugu yeeraysaa wa ilaa naari alaakhirati iyo naarta aakhiro dabkooda meeshuu ka baxaayo aakhiro dab naareedou ku geyna ama shayaan buu kugu yeeraa fa inahaa inamaa tuuqadu fii macsiyat اllah waayo dabkan maxaa lagu huriyaa gaalada dabkooda macsi ilaahay wa naaru lmu'miniina mu'miniinta dabkooduna tadcuu ilallaahi ilaahay xaggiisay leanna meeshay mu'min joogo towxiid iyo waxaad ka weheshanaysaa soo maaha iyo daaco tadcuu ilallaahi wa ilaa daacatihi iyo alla daacadiisa wa icsaasi diinihi ayb sidaasay iyadana tuse fa kayfa tattafiqu naaraani marka labadan dabsay isu waafaqayaan marka laba meelay u kala socdaan wahada shanuhumaa tacbiir cajiib la way marka laa tataraa'a naaraahumaadaas yacnii dabkan adiga waa ku soo jiidanaa dabkaas marka gaalada hadduu ku soo jiitana naartii aakhirow kuu wadaa mu'miniin dabkoodna meesha uu ka baxaayo jannadii iyo daaco rabbiou kuu wadaa buu leeyahay marka labadaas dab saasay u kala duwan yihiin xaqiiqduna saas waayo dabka gaalada shaydaan inuu dadku ugu yeeraayo waaba muuqataaba dadka ku ta'auray oo noloshaas ku qancay oo ku faraxsan yani kuwa maanta yani waxyaabaha qariibka ah ka maqlaysa gaalnimada dhibkay leedahay waa maxay dadku isku mid waaye iyo yacni ayagaa ka fiicanba muslimiinta iyo ayagaa ka cadaalad badan iyo qaar ku dhahaya annaga tuugaan nahayuu kuleeya ayagaaba roon marka waxaasoo dhan marka in kufriga oo loo arki waaye marad iyo jiro waxaa keenay midaan uu ka hadlaayo hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina maxamed